caawa ugu nimaadno inaan markhaati ka noqono ciidan soomaaliyeed oo mar kale haddana halkan la isugu keenay loo dhammaystiray tababarkoodii iyo agabkoodii u dhaartay inay dalkooda difaacaan diyaar u ah naftooda inay bixiyaan raba inay u guureeyaan inay cadowga dalkooda ka xoreeyaan waa sharafta ugu muhiimsan oo dad soomaaliyeed isugu imaan karaan waa mahadsantihiin inaad markhaati nooga dhigtaan Ee, ciidanku waa astaanta qaranka soomaaliyeed ciidanku waa sharafta dowladnimada ciidanku waa ilaaladii xuduudaha cir dhul iyo bad ee dadka iyo dalka soomaaliyeed ciidanku waa rajada keliya ay ummadda soomaaliyeed leedahay dad iyo dalaan ciidan lahayn macnaheedu waxa uu noqonayaa dalaan dhul lahayn dal baylaha ah in wiilal soomaaliyeed iyo gabdho soomaaliyeed ay u soo istaageen inay naftooda horaan si ay dalka u difaacaan mustaqbalka ummadda soomaaliyeedna iftiin ugu yeelaan anigoo ku hadlaaya dhammaan dadka madaxda ka ah dowladda magacooda waan idin mahad celinayaa inaad dhiiggiina horeysaan waa mahadsantihiin caawa waxaan halkan iskugu nimid inaan idinla dardaaranno idinla ballanno idiin ducayno caawa waa habeen farxadeed farxad u ah ummadda soomaaliyeed waa habeen naxdin u ah cadowga soomaaliyeed sababtoo ah waxaad diyaar u tihiin inaad jebisaan ood ka soo guulaysataan ogaada waxaad difaacaysaan ma ahan qof ama qabiil waxaad difaacaysaan waa qarannimada soomaaliyeed ogaada waxaad tihiin iftiinkii ummadda soomaaliyeed ogaada rajada dadka soomaaliyeed oo dhan inay idinka idinku xiran tahay ogaada sida aada u dhaqantaan inay tahay astaanta dowladnimada ogaada sida hamigiinna iyo hadafkiinna uu yahay inay tahay sida mustaqbalka ummadda soomaaliyeed ay u ekaanayso waxaan aada ugu faraxsanahay maamulka iyo hufnaanta halkan ka muuqata waxaan aada ugu faraxsanahay tababarada kala duwan oo laydin siiyey waxaan aada ugu faraxsanahay isku duubnida halkan ka muuqatay waxaa muuqataa in ciidanku uu yeeshay nidaam la diiwaan geliyey xuquuqdoodu ay sugan tahay dowladdu ay diyaar u tahay qalabka ama agabka iyo xuquuq kale hadday u dhiman tahana in loo dhammaystiro ciidankuna ay diyaar u yihiin inay dhammaan dhulka soomaaliyeed cadowga ka xoreeyaan rajada dalka aan ka qabno ma ahan inaad leedihiin saraakiil ama wasiiro ama ra-iisul wasaare ama madaxweyne rajada dalkan aan ka qabno waxa ay tahay inta wiil iyo gabar soomaaliyeed ay diyaar u tahay inay nafteeda bixiso si dalkani uu xor u noqdo cadowgana looga ilaaliyo ummadda soomaaliyeed dadka soomaaliyeed rajadooda weligood way fiicnaanaysaa wayna guuleysanayaan maadaama idinku aada matesh- matashaan mustaqbalka iyo rajada marka inaad isku duubnaataan waa muhiim inaad isku cod tihiin waa muhiim inaad isku mowqif tihiin waa muhiim inaad amarka taliyayaashiina addeecdaan waa muhiim in qof waliba kan kale dhabarkiisa iyo wejigiisa uu ilaaliyo waa muhiim waa muhiim inaad og tihiin idinku inaad walaalo tihiin inaadan gobollo kala duwan ka imaanina qabiilo kala duwan ahaynina inaad tihiin matalayaashii qarannimada soomaaliyeed maadaama aad calankii garabka iyo qalbiga ku wadataan taliyaha iyo saraakiisha iyo taliyaashiinana waxaan leeyahay ciidanku kama soo haro hoggaan iyo maamul kama soo haro xuquuqda dhallinyaradaas dhiigooda shubaysa si loo ilaaliyo kama soo haro in loo cadaalad faro kama soo haro in qof waliba uu dareemo inuu kan kale la mid yahay kama soo haro inay tusaale wanaagsan leeyihiin taliyaha iyo saraakiishana waxaa laga rabaa inay tusaalahaas noqdaan annaga madaxdaana waxaana la ka rabaa inaan ka shaqayno xoogga saarno habeen iyo maalin in agabkiinu iyo xuquuqdiinu idiin dhammaystiran tahay waa mahadsantihiin ilaahay ha idiin fududeeyo ilaahay ha idiin fududeeyo ilaahay ha idiin guuleeyo waxaan rajaynayaa guul guul inaad usoo heshaan ummadda soomaaliya